aan ku bilownay wararka ka imaanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa sheegaya in ay kor u kacday tirada dadka qaxootiga ah ee aanan diiwaan gashanayn xilli ay abaaro iyo sicir barar darine dunida ay ka jiraan wariyaha v o e da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa haddaba xaaladahani cusub ka wareystay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dalka kenya cabdullaahi maxamed
gudoomiyaha guud xerada dhagaxley aad baan u faraxsanahay sababto sababtoo ah dadkii faraha badnaa oo baahanaa ahaa waayadan qaar ka mida waa la caawiyey boonooyin ay raashin ku qaataan ayay heleen culaysyadii faraha badnaa ugu degay waxaan rajaynaya insha allahu inta dhimana in la dhammaystiro dad fara badan oo banaanka daadsanaa oo wax la-aan ahaa yaa hadda waxaa u suurtagashay inay horta bal raashinkii waxay ku qaataan inay helaan waxaa kaloon rabaa inaan dadweynaha u sheego dad fara badan ayaa imaanaya habeen kasta maalinkasta dad baa imaanaya dadkii mataqaana waxay u baahan yihiin in la caawiyo dad jooga soomaaliyada ah oo dad caawin kara waxaan ka codsanahay inay dadkii ayana ay caawiyaan waxaa kaloo jira u n hadda maadaama barnaamij saddex maalin uu socday buuq baa galay waa la yara joojiyey waxaan rabaa inaan ka codsa dadweynaha inay istejiyaan dadka mataqaana baahnaha oo waxba aan haysanin barnaamijka socdaan laga qashqashaan fursadna la siiyo mahadsantii marka cabdullaahi maadaama tahay gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxaa lagu qiyaasi karaa tirada qaxootiga haatan ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadaab ee aan diwaan gashanayn dadka aan diwaan gashanayn ee qaxootiga dhex jooga waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa konton kun ilaa konton iyo shan kun saad ogta habeen kastaba ay soo galaan dadku tirada way isbedeshaa laakiinse bishii aan soo dhaafnay dadka aan ogeyn oon la diwaangelin konton bayyay ahaayeen hadda waxaan rajaynaya ilaa toban kun sideed kun lix kun inay kusii darsantay habeen kastana dadku way soo galayaan marka caqabadaha ugu badan ee tiradan qaxootiga haysata maxay tahay dadka caqabadaha u weyn aan haysto waxaway guri ma haystaan hoy ma haystaan biyo ma haystaan musqul ma haystaan cunto ma haystaan banaan ba iska fadhiyaan banaan ay la geedo hoosta way fadhiyaan dadka aad bay u dhibaataysan yihin marka waxaan ilaahay ka rajaynaya inuu dadkan ilaahay caawiyo ummadda islaamkana inay caawiyaan baan ayagana ka codsanaya dhowaan u n h c r baad kulan la qaadateen ku saabsan sidii dadkan loo maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay kulamadii waayadan dambe aan u-nta aan wada qaadanayn in dadkan la caawiyo oo lasii horta waa balboona ay raashin ku qaataan kadibna dadkan meel la dejiyo because hadda waxay iska degeen barnaamada iska degeen la nidaamiyo meelo cayiman oo qaxootiga in la dejiyo marka hadda waxaa ilaa hadda suurtagashay in balboonadii loo bilaabo boonadii saddex beri marka ay bila socotay qaylidaa soo dhexgashay marka maadaama qaylida ay soo dhexgashay waxay dhaheen hadda u n t shaqaalihii shaqada way joojiyeen waxaan rajaynayna usbuuc kadib in la bilaabi doono haddana cunto la-aan biyo la-aan hoy la-aan meelaha ugu daran waxaa musquul ma haystaan waad arki kartaa dadka banaanka aday kusaxroodaan roobna u imaado daacun baa dilaaci karaa hadda gaajo ay u dhamaanayaan raashin ma haystaan waad fahmi kartaa konton kun oo qof ma caawin karaan dadkan ree ifo ree dhagaxle iyo ree xagdheer ma caawin karaan marka dadkii baahanaa aad bay u farabateen shaqa ma laha qaxootiga dhaqdhaqaaqiisu iska xumaaday marka dadka aad bay u dayaceen xaqiiqdi marka arrimahan oo kale markaad kala hadasheen u n h c r tusaale ahaan oo kale dadkan oo kale u n h c r dib waxay u bilowday inay dadka diwaan geliso si markaasi kaare raashin ay ku qaataan loo siiyo u n h c r arrimahan oo kale marka markaad u bandhigtaan inta badan maxaa kasoo baxa inta badan cagajiid fara badan baa u n h r xaggeeda ka muuqda sababtoo ah dadkan waxaa la rabay waqti dheer in wax la siiyo boonooyin ay raashin ku qaataan in la siiyo waqti dheer loo bilaabay ahayd ilaa konton kun ay kasoo gaarayeen inay isku soo gaaraan lama rabin hadda markaan qayladii buuqi aan ka badinay bay wax bilaabeen saddex beri markay wadeen haddana way joojiyeen marka waxaan rajaynayaa insha allahu in ay wax isbedelaan haddii alla idmo marka qaxootidan inta badan xaggee kasoo barakaceen dadkan inta badan waxay kasoo barakaceen jubooyinka dhex jubooyinka labada jubba gedo iyo ba iyo bakool bay inta badan u badan yihin dadka qaarna xamar bay ka imaadeen dhawaan u n h c r markaad la kulanteen shaaca rasmiga ma ka qaaday tirada qaxootiga ee joogta xeryahan diwaan gashanayn aad iyo aad dhowr jeer baa saddex maalin baan shir qabnay saddexda maalinba waan u sheegaynay tirada saxda sida aan ku keenay iyo sida aan ku helnay waan u sheegaynay waxaan ayaga naftooda indhahooda ay kusoo arkeen dadka meesha ay yaalyaalaan ku rafaadsan way soo arkeen way soo ogaadeen marka dadka waa dad aad u dayacan laakiin ilaahay xaggiisa wax ka rajayn lakin waxaan ilaahay wax waa u qabto marka gudoomiye haddii ay sii socoto inaan dadkan waxba loo qabanin maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara dadkan haddii aan waxba loo qabanin kow dadka gaar gaajo ay u dhamaan doonaan sababtoo ah caruur yareer iyo waayeelo fara badan waxaad arkaysaa sariir saaran aan dhaqaaqa karin haddii hadda waxba loo waayo dadka way dhamaanayaan cid kasta oo daanqanaysa ama islaam iyo gaal wuxuu ahaada waxaan ka codsanaya dadkan jooga dhagaxley ifo xagadheer ku daadsan banaamadooda in la soo gaaro oo wax lala soo gaaro waxaa noo muuqata abaartii laba kun iyo kow iyo tobanki oo kale inay dadka siyaasa kor usoo qaxayan xoolihii ay ka dhamaadeen waxbana ay haysanin u n h r oo u hogaamisa hay-adaha qaxootiga adin waxaan u sheegaynaa kori hoos aan ugu sheegayn inay dadka caawiso waana shaqadeeda waa mandatekeeda biyo la siiyo cunto la siiyo haddii hadda dadka la soo gaari waayo dadka way dhamaanayan marka codsiga waa intaas kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley ee kenya cabdulaahi maxamed waxa uu u waramay wariyaha v o e da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi